si dhegeystayaal kusoo dhawaada warka gobol raadiyo dalsanadahana kalaad si toosa uga dhageysataan xarunta idaacaddan kuley mahay magaalada muqdisho qodobada aada warkayo ku dhageysan doontaan hadduu ay baraali ka noqdana waxaa kamid ah
banaanbaxyo laga soo horjeedo dilalka dhacay galmudug oo ka socda magaalada dhuusamareeda caasimada maamulkaasi mas-uuliyiinta maamulka galmudug oo ka hadlay dilal magaalada dhuusamareeb loogu geystay dad ganacsata ah
ciidamada dowladda oo dagaalamayaasha al-shabaab kala wareega deegaana hoostaga magaalada xudura gobolka bukool dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo kala dhex galay u dirtay beelo walaalaha oo ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe golaha ammaanka qaramada midoobe oo kordhiya mudada joogista xafiiska yunsum ee dalka soomaaliya
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhigtay dilalkii loo geystay ganacsatadii markaasi ku sugnayd magaalada dhuusamareeb iyo dilalka aanada qabiil ee ka socda galmudug
warka diyadda warkeena ku maqli doontaana waxaa qeyb ka noqon doona
tirada askarta israa'iil looga dilay dagaalka ka dhacay marayka khaza oo korortay
iyo dowlado aan islaam ahayn oo xiriirka u jaray israa'iili kuwa safiro uga kala baxaya dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
door wanaagsan dhegeystayaal waa maalinimo arbacaha taariikhda ay ku beegan tahay kowda bisha nofembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorbiina warkayda iminkani kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan banaanbaxyo weyn ayaa waxaa maanta ay ka bilowdeen deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada caasimada ah ee dhuusamareeba halkaas oo ay isugu soo baxeen dadweynaha aad waa dadweyne kala duwan oo isugu jiro qeybaha kala duwanaha bulshada banaanbaxan ayaa waxauu ahaaye mid looga soo horjeeday dilal xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeba waxaana si weyn uu saakaya kaga bilowday caasimada maamulkaasi ee dhuusamareeba dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxaya garoonka ciyaaraha caasimada waxaana halkaasi isugu soo baxaya ama yimid qeybaha kala duwanaha bulshada iyadoo iskuulaadka iyo weliba goobaha shaqooyinka ay hayeen kuwo dhammaantood bixiran iskuulaad waa ardayda dhigata amase wax ka barata magaalada dhuusamareeba ayaa subaxnimadii hore waxa ay soo buuxdhaafiyeen garoonka ciyaaraha ee magaalada waxaana sidoo kale albaabada loo laabay dhammaan gooyihii ganacsiga ee ku yaalay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmuduga banaanbaxa waxaa ku soo biiray mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday maamulka galmudug oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka galgaduud iyo sidoo kale gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmuduga iyo weliba wasiiro ka tirsan maamulka galmuduga intaas kadib mas-uuliyiinta ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta iyagoo oo halkaasi ku muujiyey sida ay kaga xun yihiin dhibaatooyin kala duwan ee ka dhacaya deegaanada maamulka galmuduga gaar ahaan waxaa si gaar ah ay bulshadu kaga xumaatay dilal xalay loo geystay dad ganacsato ah oo lagu dhex dilay bartamaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmuduga kuwaasoo dhammaan dilalka loo geystay ahayeen kuwo sal ku hayo aanooyin qabiil oo inta badan kusoo lalaabtay deegaanada maamulka galmudug
soo qaybgalayaalka meeshaan wasiirada iyo xildhibaanada culamaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada iyo madaxda xaafadaha iyo ganacsatada iyo bahda saxaafadda ardayda mansab kasta oo meeshaan looga soo qayb galay salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay baa ummadda abuuray isagaan u laabanaynaa waxaan marka hore ka xunnahay ka xuushnimada ahayd oo xalay ka dhacday caasimadda galmudug ee dhuusamareeb oo loogu geystay dad walaalo ah culamaa udiin ah ganacsato ah wax ay geysteen aan la arag canshuurbixiyayaal ah magaaladan horumarkeeda iyo sidii maaragtay ay caasimadaha caalamka ula silmi lahayd ka shaqaynayay dhimashadaas xalay foolxuunaho meesha ka dhacday oo dadka maaragtay ilaahay iyo ummaddiisaba dulmiyey ay geysteen arrintaasaan marka hore ka xunnahay eheliyadii walaalahaa dhintay iyo awlaaddoodii iyo aswaajtoodii waa uga tacsiyeynaynaa reer galmudug oo dhanna waa uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan runtii ma jiro annaga dad nooga xanuun badan ragga xala meeshaa ku tegey sheekh xasan diirshe iyo siciid tahliil dad nooga xanuun badan maanta dadkay oon dhaleen ama kuwii la dhashay maahana ma jirto laakiin maadaama laga yaabo agoomihii badankoodii inay cadaado jiraan dadka reer cadaadood walaalaha reer xaaji waa uga tacsiyeynaynaa arrintaas waxaan uga tacsiyeynaah oo kale reer galmudug oo dhan iyo dadka reer dhusmareebeed markii intaas laga soo gudbo dadka xalay dhibaatadaa geystay waxay dileen diinta islaamka ay dhibaato u geysteen waxay dileen caasimaddii galmudug waxay dileen dadka deegaankan deggan oo magaca beesha cayr waxba la qarin maaye eh oo halkan caasimadda u badan magacooda dadka jooga oo waxgarta oo adduunka dacalladiisa iyo dalka gudihiisa ku nool
waxaan halkaan iskugu nimid in dadka caasimadda degan dhaqan iyo mas-uuliyiin iyo culummo iyo dhallinyaro iyo arday iyo wax walba ayagoo ah inay muujiyaan ficilkii xalay ka dhacay caasimadda galmudug ee dhuusmareeb inuu ahaa ficil aad iyo aad uga soo horjeeda wax kastoo wanaagsan raggaas la dilay nin ka mid anugu ninkaan magaalada uga macaamilno ahaa si gaarana waa ii taabtay ummaddoo dhanna wuu taabtay qof xunna xataa lama dili karo iskada qof waanu siciime dhaqankaas ka dhacay xalay dadkaani maanta magaaladii way xireen qof maanta ganacsanaysa ma jirto qof dangaar qabsatana ma jirto waxay cadaaddaa iskugu soo baxeenna inay muujiyaan in ficilkaani ka xun yihiin xumaan keliyana maahane waxay ku caddaynayaan in la soo qabto xumaanfalihii haddii hal ahaayeen iyo haddii toban ahaayeenba in sharciga la hor keeno taasaa waxay keenaysaa inay dadku aaminaan inay ku noolaadaan magaalada caasimadda dadka degan magaaladan oo dhan waxaan uga tacsiyeynaynaa geeridii ku dhacday walaalaheen ee xalay ayagoo cibaadaystay oo masaajid ka soo baxay lagu dilay waxaan si gaar uga tacsiyeynaynaa reer cadaado dhammaantood waa naga dhintay waana nagu dhinta annagana waxaan rabnaa in meel looga soo wada jeesto xumaanfalaha xumaanfalaha waa dad yaroo boqolkiiba saddex iyo laba ah sagaashan iyo inta kale haddaysa iska qaban waa waa dhibtoonayaan waxaan rabnaa inaan
ugu horraysa u tacsiyadayna dowlad goboleedka galmudug oon aniga ka tirsanahay iyo dhammaan dadka shacabka oo birmageydada ah ku noola culummada iyo waayeelka iyo haweenka iyo caruurta leh iyo dadka naafada ah oo aan awoodin waxa dhacay xalay iyo wixii ka sii horreeyey oo dhacay waxaa ayaan darre ah annagoo joogna caasimaddii inaan fahmi weyno maxay tahay qiimaha caasimaddu leedahay war caasimad inta iyadoo ku magacaabano dastuurka ku taalaan aniga iyo xildhibaano ila socdaan intaan ka soo rarnay kumeelgaarkeen halkaan keennay waana lagu xiray xitaa maxaan ugu mutaysanay waxaan rabnay in horumar la gaaray inaan annaga isku dilna ma rabin ganacsadaha xalay la dilay cadaadaan alaab uga gadan jirin intaan uga gadanaya muxuu inta u yimi inuu leeyahay lama kala laha aan muujinno inaan caasimadda la kala lahayn aan cabsanno oo ilaahay ka baqno waxaan idiin soo jeedinayaa haddaad tihiin dowladda galmudug oon aniga ka tirsanaya madaxweyne sharcigaa qof kasta ka sarreeya
waxay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ka tacsiyoonayey bilal xalay lagu geystay dadkan arag ganacsato ah magaalada dhuusamareeb iyagoo tilmaamay in dadka gacanku dhigliyaasha ah sharciga la horgeyn doono dhanka kale markaan haddii aan eegno ciidamada dowladda ayaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo hoos taga magaalada xudur ee gobolka boqol sida warkaan ku faahfaahinayo xuseen washington dhanka kale markaan haddii aan igno golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa kordhiyey joogista xafiiska yunsom ee dalka soomaaliya sida warkan ugu faahfaahinaya sildhibaan ali abdaale
waa hagaag dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda radio dalsan markaad kusoo dhawaataan akhbaaraadka dibadda
tirada askarta israa'iil ee ku dhimatay dagaal ka dhacay muranka gaza ayaa sii kordhaysa waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaraya ciidamada militariga israa'iil kaasoo kasoo gaaraya dagaalka ay kula jiraan kooxaha xamaas xilli ciidamada ay weerar dhinaca dhulka ah ay ku qaadeen magaalada khaza warar ay markaasi war ka soo baxay militariga israa'iil ayay ku qirteen in khasaare xoogan uu kasoo gaaray weerarka dhinaca dhulka ah ay ku qaadeen magaalada khaza waxa ayna sheegeen in khasaaraha ugu badan uu soo gaaray shalay oo talaabo ahayd israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka markaasi ay la galeen kooxda xamaas looga dilay koob iyo toban askari halka tiro kalena halkaasi loogu dhaawacay mana jirin faahfaahin dheeraad ah oo ay kasii bixiyeen tirada guud ee ciidamada israa'iil ee loogu dilay dagaalka bishii oktoobar bilowday ayaa hadda kor usii dhaafaysa saddex boqol labaatan iyo lix askari halka tirada ku dhaawacantayna ay intaasi ka badan tahay askarta laga dilay israa'iil ayaa waxay u badan tahay dhalinyaro da-dooda u dhexeyso sagaaliyo toban ilaa iyo shan iyo labaatan warkii duhur waad kala socoteen raadiya dalsan waana intaa
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel